qodob waa jiraa horta oo dastuuri ah oo ninkaan nin muwaadina waaye maxkamadna inta la geeya hadda dil iyo xabsi iyo muxuuah kuma xukumin constitutional marka la fiiriyo mukhtaar wax ka reebaya inuu doorasho isu istaaga ma jiraan qaanuunka iyo constitutionka marka la fiiriyo laakiin ani waxaan qabaa sax inaanay ahayn hadda inuu isu istaago doorasho lianna mashruuci uu ku jiray oo al-shabaab kabixidiisii mukhtaar weli ma dhammaystirna mukhtaar weli ma cadaynin inuu argagixisada uu kasoo horjeedo iyo shabaab iyo asiga inay isdirarsan yihiin dhib ma laha shabaab dhexdooda isdiraraan maalin walba isdilaan qofkii shabaab la dirarsan macnaheeda ma aha inuu ideologiga shabaab inuu diidan yahay maaha mukhtaar waxaan qabaa inuu iscadeeyo ideology shabaab inuu diidan yahay wiilashiisii weli dhulkay jiraan bannaankay jiraan wada dheeraa u dhimanaan qabaa maanta inuu siyaasadda iyo hogaanka soomaaliya qayb ka mid u soo istaagahay weli waxbaa uga dhimanaan qabaa aniga